بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري caaisha radi allaahu canha waxaa laga wariyey qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man nadara qofkii nadra an yutiica allaha inuu ilaahay adeeco falyutichu ha adeeco waman nadara qofkii nadra an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsihi yuusan ilaahay caasinin rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay fi nadr wa fi axkaami nadr nadriguna waxa waaye qofka inuu naftiisa ku laasimiyo arrin aan laasim ku ahayn asal ahaan laasim kuma aha laakiin asigaa isku laasiminaya wuxuuna u qaybsamaa laba qaybood nadri mutlaq ah iyo mid muqayada annadru lmutlaq waa midkaan waxba ku xirnayn wuxuu ku xiraya ma jiraan oo tusaale ahaan wuxuu leeyahay lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaamin wax ka horeeyey iyo wax sababa oo keenaya ayadoon jirin ayuu wuxuu leeyahay allah waxaan ugu leeyahay oon u nadray inaan saddex maalin u soomo waa nadri mulaqa annadr lmuqayad waa midka shardiga lagu xiro oo maala waxaa leedahay lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaamin in shafaa mariidii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u soomayaa saddex maalin hadduu caafiyo qofka iga jiran nadarkan ma qaydan yahay mase ma qaydna wuu qaydan yahay wuxuu ku qaydan yahay mariidka ama qofkaa kaa xanuunsan ilaahay caafiyo markuu ilaahay qofkaa caafiyo nadarkii ayaad oofinaysaa oo ah saddex maalin inaad soonto annadru ama baabu nadri wuu khilaafsan yahay abwaabta kale ee cilmiga wuxuu ku khilaafsan yahay nadriga xukunkiisu asalka waa inuu makruuh yahay in wax la nadro waa laga fiican yahay khaasatan nadrigu hadduu yahay nadru shardi ama midka muqayadka ah waa makruuh xukunkiisa laakiin hadduu qofka la yimaado u nadro oofinta nadarkaasi maxay noqonaysaa waa waajib masaa-isha cilmiga waxaa ku yar mas'alo suuraddan oo kale leh mas'alo markeeda hore makruuha markeeda dambena waajib noqonaysa marka hore waa makruuh marka dambena waa waajib inaad fuliso marka hore marka qofka inuu wax nadro khaasatan hadduu nadriga shardi ku xidhan yahay waa laga fiican yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annadru laa ya'ti bikhayr wa innamaa yustakhraju bihi min albakhiil nadarku khayr lama yimaado ee midka bakhiilka baa wax looga soo saaraa kii bakhiilka ahaa ayaa wax looga qaadaa waxaa laga yaabaa asagoon weligii sadaqaysan ama wax la bixin ayaa qofka xanuunsanaya ama caruurtiisa xanuunsanaysa ama culays uu dareemayaa markaasuu wuxuu leeyahay hadduu ilaahay dhibaatadaa iga dulqaado xoolahayga intaay intaan ka sadaqaynaya waxbaa laga soo saaray soo maa marka hore waa ku adkaa inuu wax bixiyo laakiin nadarkii baa wax ka soo saaray qofkiiaa ilaahay u caafinayaa ama dhibaatadii baa ilaahay ka qaadayaa hantidii uusan bixin lahayn ilaa binadri markaanuu bixinayaa ogolyahay nadarki inuu ku bixiyo ogolyahay marka nadarku khayr lama yimaad laakiin midka bakhiilka ah ee aan wax bixinayn ayaa wax looga soo saaraa laakiin qofku markuu wax nadro waxaa waajiba inuu oofiyo nadarkaas hadduu yahay nadru taaca uusan macsiyo ahayn waxaa waajiba inuu oofiyo yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira yuufuuna binnadri waa min sifaati almu'miniin waxay oofiyaan nadarka xadiidkana wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calay wasalam man nadara an yutica allaha falyutichu qofkii nadra inuu ilaahay ateeco ha fuliyo nadarka ilaahay ha ateeco nadarka waa nadru taaca haddaad ilaahay taaca u nadarto waa inaad oofiso waman nadara qofkii nadra an yacsiya allaha inuu ilaahay caasiyo falaa yacsihi yuusan caasin nadrulmacsiya lama oofiyo hadduu yidhaha qofka ilaahay waxaan u nadray inaan hebel gooyo oo nadaraan ku galay ma oofinayo nadarkaas maxaa yeeley qof muslima inaad goyso biduuni sababin sharciy waa xaaraam waayo macsiyo waayo hadduu oofi waayo marka nadrulmacsiya maxaa laga rabaa ma waxaa la leeyahay oofin khalaas intaas miyaa warkiisu ku ogyahay culummada intooda badan waxay leeyihiin kafaaratu lyamiin ayuu bixinayaa kafaaratu nadri waa kafaaratu lyamiin hadduu nadarkii oofin waayo kafaaratu lyamiin ayuu bixinayaa kafaaratu lyamiin waa la yaqaanaa soo ma qofka hadduu dhaarto waa inuu kafa- oo dhaartii oofin waayo wuxuu ku dhaartay hadduu oofin waayo waa inuu kafaaratu lyamiin bixiyo allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy laa yu'aakhidukum allahu billagwi fi aymaanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ايه الله وحو كفاره اليمين kafaaradu waxaa weeye ah toban miskiin inaa quudiso fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin toban miskiin inaa quudiso wey cunnada la siinayana waa min awsati maa tucimuuna ahliikum heerka ugu sarreeyana ma aha heerka ugu hooseeyana ma aha cunnada gurigaaga laga cuno reerkaaga aad siiso midka dhexdhexaadka ah ayaad u samaynaysaa toban qof oo masaakiina haddii aadan bixin tobankaasi miskiin aw kiswatuhum ama dharkoodaad bixinaysaa kiswatulmasaakiin toban miskiin dharkooda dharkooda lagama wado dhar kaamila oo qamiis iyo cimaamad iyo wax dhanaa isku raacinaysaa lagama wado culamada qaar waxay yidhahdeen wax walbo kiswo ku dhawoobaya way soo gelayaan xataa koofidu waa min alkiswa cimaamadu waa min alkiswa aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed saddexdaas aw baa la geliya soo ma saddexdaa hadduu heli waayo faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam intaa qofkaan helin waa inta hore eh fa calayhi siyaamu alaaati ayaam waxaa laga rabaa saddex maalmood inuu soomo markaasuu yidhi allah subxaana wa tacaala dalika kafaaratu aymaanikum dhaartiinna kafaaradeeda waa arrinkaa lasoo sheegay marka qofka hadduu nadro macsiyo ma oofinayo laakiin kafaaratuhu waa kafaaratu lyamiin kafaaradiisa waa kafaaradeeda dhaarta ilaahay subxaana wa tacaala inaad caasido ma oofinaysid nadarkaa u gasho waa qalad mana la oofinaayo saxna ma aha inaad tidhahdo waan nadariyo waa inaan la imaadoon sameeyo ilaa wa ilaa sax ma aha رواه البخاري الحديث الثالث والخمسون حديث كنتن السدحات عن علي رضي الله عنه قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم, على وهم يد على من سواهم علي رضي الله عنه وحلق وريين النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ذاتك مسلمين تأه tatakaafa'u dimaa'uhum ay tatasaawaa dimaa'uhum dhiigyadoodu waa siman yihiin muslimiinta dhiiggoodu waa siman yahay wayascaa waxaa u soconaya bidimmatihim ay biamaanihim ammaankooda waxaa u soconaya adnaahum kan ugu hooseeya muslimiinta wayaruddu calayhim waxaa magan gelinaya aqsaahum kan ugu fog dadka muslimiinta ah wahum ayagu yadun waa hal gacan ay ka yadin wey hal gacan oo kale wey ayay waxay u yihiin calaa man siwaahum cidda ayaga ka soo harta alaa laa yuqtalu muslimun muslim lama dilo bikaafirin ay bisababi kaafirin gaal sababtii looma dilo walaa duu cahdin mid cahdi u saaxiibana lama dilo fii cahdihi ay fii zamaani cahdih waqtigii cahdigiisa lagu jiray lama dilo رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay muslimiinta siday u siman yihiin ee la rabo inay kulligood u sinaadaan inaysan waxbana isdheeraynna xadiidkan laga qaadanayo wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiintu dhiiggoodu waa siman yahay tatakaafa'u dimaa'uhum ma jirto kanaa shariifa iyo kanaa wadiica midkaanaa hooseeya iyo midkaanaa sarreeya wax jira ma aha muslimiintu dhiiggoodu waa waaxid midkii dila qof muslima si bareera u dila waa in loo dilo min acmaali ljaahiliya waxaa ka mid ah oo waxyaabihii jaahiliyadu ku dhaqmi jireen ah haddii maalan qof ayaga dhexdooda la liidan oo ay u arkaan inuu yahay mid hooseeya hadduu dilo nin agtooda qiime iyo sharaf ku leh waxay leeyihiin ninkan keliya kuma filna in loo dilo waa inaan raadinno ninkan wax dilay dadka uu ka dhashay nin ku qiimo ah ninkiina laga dilay wakhtigii jaahiliyadu sidaasay samayn jireen qabla alislaam dhaqankaasina weli muslimiinta waa ka dhex jiraa oo hadda dagaalada qabaa'ilka ee inta badan dhaca waxyaabahay ku kala aargutaan waxaa ka mid a maalan mid liita ayaga agtooda ama aan sharaf yacni qiimo gooniya lahayn ayaa wuxuu dilayaa nin qabiil kale ka dhashay laakiin magac weyn ku leh qabiilka dhexdii markii la dilo qoladii kan la dilo uu ka dhashay waxay leeyihiin ninkan uma qalmo inaan u dilno ninkiina laga dilo haddii loo soo taaga xataa ma rabaan waxay leeyihiin maya maxaa yeeley ninkaan ma u qalmo ninkiina laga dilay oo yaa dilaysaan waxay leeyihiin ninkan dadka uu ka dhashay nin u dhigma ninkiina laga dilan dilaynaa ninkan kale muxuu galabsaday walaa taziru waasiratun wisra ukhra ninkan aan leedahay waa dilaya wax dembiya ma laha waa camal min acmaali aljaahiliya waxyaabaha nebigu baabi'iyey calayhi salaatu wasalaam oo uu lugta hoosteeda geliyey ka mid ahay dhaqan jaahiliya waay qofkii wax dila asaa la dilayaa dhiigagga muslimiintuna waa isku dhigmaan kulligood waa isku mid waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannam alla wuxuu leeyahy waman yaqtul mu'minan mu'minkaasi sifo kaloo gooniya ma laha waa inuu mu'min yahay mu'minkaasi ha ahaado mid dadka agtooda magac ku leh ganacsado caalim aqoon-yahan kale noocuu doona ha ahaado ama ha ahaado midaan intaba ahayn oo dadka agtooda aan magac ku lahayn النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نفت النفع لو دليا لديه ما ينفتان يمدا وكلا قيمة بدنيه المسلمون تتكافأ دماؤهم ديغو واسكو ديغمان واسكو وضا مدة كمسلمين تديغو سيدا درته كوح دلي هدو يهي مد أكتا دتك أكتا شرف يسمعت كله kow dilana loo arko inuusan magacaas lahayn waa loo dilaya la dhihi maayo hebelaa sharaf leh hebelaa qiimo leh waa in loo dilo waa annafsu binafs waa qisaas almuslimuuna tatakafa'u dimaa'uhum muslimiintu dhiigagoodu waa isku mid tatasaawa dimaa'u tatakafa'u bimacnaa waa tatasaawa waa siman yihiin dhiigga muslimiintu waa siman yahay wayascaa bidimmatihim waxaa u soconaya dimadooda dimada waxaa loola jeedaa ammaankooda adima culammadu waxay ku fasireen waa alamaan oo gaalka la leeyahay waa gaal dimiya macnihiisu waa maxay waa gaal ammaan la siiyey waa gaal ammaan la siiyey wuxuu leeyahy nabig alay slat slaam marka waxaa ammaanka dadka muslimiinta u soconayo u istaagaya adnaahumkan ugu hooseeya xadiidka macnihiisu waxaa waaye hal qof oo dadka muslimiinta ka mid ah hadduu maal hadduu maaragta magangeliyo qof gaala uma bannaana muslimiinta kale inay dilaan qofkaas oo qofka muslimkaa magangeliyey hadduu magangeliyo waa in lagu ixtiraamo magangelyada uu magangeliyey inaad u dib dhaafto oo aad tidhaahdo magangelyadiisaan baabi'inayaa wax bannaan ma aha maxaa yeelay qof walboo muslima inta kale muslimiintuu mateli karaa fii caami lfatxi markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu furanayay magaalada maka waxaa jiray bara uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofkii gala waa aamin waxaa ka mid ahaa kacbada man dakhala alkacbata fahuwa aamin man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin meelo u tilmaamay ciddii gasho aan la taabanaynin ammaan la siinaayo umu hani oo la dhalatay cali bni abi aalib radia allahu canha ayaa nin magan galay nin mushrikiintii ka mid ahaa ayaa ayada magan galay magangelayaysis cali bni abi aalib wuxuu yidhahda magangalyadaada yeeli maayo waan dilayaa buu yidhi ninkaas nabiga u dacwootay sala allahu calayhi wasalam waxay u sheegtay ninkii ayada magangalyada ka dalbaday inuu rabo cali bni abi aalib inuu dilo wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam qad ajarnaa man ajarti yaa umma haani ciddaad magan waan magan gelinay buu yidhi ciddaad magan gelisay mar haddaa adigu magan gelisa annagana waa naga nabadgelayaa calina taaban maayo hayrkiina taaban maaya xadiidkaasi kanuu la mid yahay qofka muslimkaa wax magan gelinaya ama rag ha noqdo ama dumar ha ahaado ama shariif ha ahaado ama wadiic ha ahaado noocuu doona ha noqdee hadduu magan geliyo magangelyadiisa lagu dulmi maayo waa lagu ixtiraamaya loona gacan dhaafi maayo wayascaa bidimmatihim adnaahum adnaahum waa adna almuslimiin muslimiinta kan ugu hooseeya oo loo arko inuu ugu mansilo hooseeyo dadka bulshada dhexdeeda qiimo ahaan oo ugu hooseeyo dimadiisa waa waa yani wuxuu awoodi karaa oo xaq u leeyahay inuu dad magan geliyo muslimiinta kalena ay ku ixtiraamaan wayaruddu calayhim aqsaahum wayaruddu calayhim aqsaahum laba macnaa lagu fasiray macnaha koowaad waa macno riwaayada riwaayadaha xadiidkan qaar ka mida ay xoojinayaan oo fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirto isla xadiidkaana wayujiiru calayhim aqsaahum waxaa magangelinaya magangelyo waay wayujiiru calayhim waxaa magan gelinaya aqsaahum ay aqsa almuslimiina muslimiinta kan ugu fog xagga daarta iyo deegaanka xadiidka marka wuxuu ka hadlayaa muslimiinta kan ugu dhow marka adnaahu macnaheedu ma noqonayso manzilo ahaan u hooseeyaa ma ah adnaahu markaas macnaheedu maxay noqonaysaa lafdiga hore macnihiisu wuxuu noqonayaa aqrabahum muslimiinta midka ugu dhowna wuu magan gelinayaa kan ugu fogna waa magan gelinaya cidduu magan gelina la taaban maayo waa fog yahay waa dhow yahay waxaa laga wadaa min xayu lmakaan marka xagga deegaanka midna wuxuu u dhow yahay uu la degan yahay muslimiinta midna waxaa laga yaabaa inuu meel fog ka degan yahay labaduba waa isku mid oo cidday magan geliyaan waa la magan gelinayaa macnaha labaad waxa waye wayaruddu calayhim aqsaahum qaybta hore xadiidka wayascaa bidimmatihim adnaahum in adnaahum lagu macneeyo xagga mansilada iyo heerka iyo sharafta iyo qiimaha in lagu macneeyo oo waxaa wax magan gelinayo u soconaya inuu dad magan geliyo muslimiinta kan ugu hooseeyo loo arko inuu qiimo ahaan ama mansil ahaan ugu hooseeyo taa halkaasi ku dhammaatay wayaruddu calayhim aqsaahum waxaa muslimiinta ku soo celinaya khanaa'imta aqsaahum muslimiinta midka ugu fog macnaha labaad wey haniimaa lagu fasiray marka oo waxay yidhaahdeen markii muslimiintu ay weeraraan daaru xarbin yacni daar ama deegaan gaalada xarbiyiinta ay degan yihiin dadka muslimiinta ah ama jeyshulmuslimiinna uu hogaaminayo maalan ninkii imaamka u ahaa hadduu sariyo diro ama koox ou diro kooxdaasi ay wax soo haniimaystaan wixii lasoo haniimaysto dhamma ayagaa iska qaadanaya mase walaalahood ka dambeeyey way ku soo celinayaan waa inay wax soo celiyaan oo dadkii muslimiinta ahaa ay ka tageen hanaa'imka ay soo gaarsiiyaan wayaruddu calayhim ay cala almuslimiin muslimiinta waxay ku soo celinayaan alghanaa'ima hanaa'imta waxaa ku soo celinaya aqsaahum kan ugu fog waa fogyahana maxaa laga wadaa yacnii cadowgii ayuu dabagalay meel wuxuu ka fog yahay muslimiinta intooda kale xagga makaanka weeyo macnaha labaadna waa lagu fasiray wahum muslimiintu yadun ay ka yadin hal gacan oo kale wey waxay hal gacan oo kale u yihiin calaa man siwaahum ciddii ayaga ka soo hartay muslimiintu waa yadun ay ka yadin fi tacaawuni waannusrati xagga iskaalmaynta iyo isku gargaaridda waxay la mid yihiin hal gacan calaa man siwaahum cidda ayaga aan ahayn hal gacan oo kale ay ku yihiin macnaheedu waa maxay waa dad isgarab istaaga iscaawiya cadowgoodana hal gacan u ah waa sida laga raba inay noqdaane markuu intaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi alaa laa yuqtalu muslimun bikaafir qof muslima lama dilo gaal looma dilo qof muslima hadduu gaal dilo inaad tidhaahdeed gaalow dilaan u dilaya wax kuu bannaan ma ah maxaa yeelay qisaastu waa bayna almuslimiin ma aha bayna almuslimiin waalkaafiriin ma aha laga hadli maayo ma u bannaan tahay inuu dilo mase uma bannaana xataa ga- gaaladu waa anwaac waayo waxaa jira xaaladaha qaar aan bannaanayn in la dilo laakiin hadduu maala mid ku dhiirtou dilo ma loo qisaasayaa loo qisaasi maayo qof muslima loo dili maayo gaal marna maxaa yeelay gaalku uma dhigmo qofkan muslimka ah suuragalna maaha in la yidhaahdo waa loo qisaasaya alaa laa yuqtalu muslimun bikaafir waxaa laga yaaba marka intaa la yidhaahday in dadka qaar fahmaan inay bannaan tahay ama la dili karo gaal walba fahamkaas nebiga asoo calayhi salaatu wasalaam meesha ka saarayo wuxuu yidhi walaa duu cahdin fii cahdihi ay walaa yuqtalu lama dilo duu cahdin ay kaafirun gaal lama dilo gaalkaasoo duu cahdin cahdi iyo heshiis u saaxiiba fii cahdihi waqt- waqtiga cahdiga dhexdiisa lama dilo cahdigu waa heshiis waa ballan ballantaasi waxay ka dhaxaysaa bayna alkaafiriina waalmuslimiin maalan haddii cahdi jiro waxaa loo yaqaanaa kaafirkan alkaafir almucaahad waa gaal heshiis lala galay heshiiskaasi waxa waaye inaan la dilin ama aan lala dagaalamin ma bannaan tahay in la dilo gaalka mucaahadka ah ma bannaana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lama dilo duu cahdin fii cahdihi laakiin wuxuu ku qayday waa fii cahdihi ay fii zamaani alcahd waa waqtiga heshiiska lagu jira wa haddaana heshiis lagu jirin hadda markaa uu xarbi yahay markaas waa gaal xarbiya laakiin gaalka hadduu mucaahad yahay lama dilayo rawaahu abu daawud والنasaaئي وrawaahu ibnu maajah can ibni cabaas haddii xataa marka la dilo oo dhacdo maalan qof muslima inuu dilo laa yuqtalu muslimun bikaafir qofka muslimkaa loo dili maayo xadiidkan waa xadiid صaxiixa laakiin sheikhu wuxuu yidhi halkan rawaahu abu daawud والنasaaئي lafdiga halkan uu ku sheegay abu daawud abu daawud alfaada qaar way isku waafaqsan yihiin meelaha qaarna way isku khilaafsan yihiin gaar ahaan wayaruddu calayhim aqsaahum sunan abi daawud kelimadan bedelkeeda waxaa ku jirta riwaayadda kale hadda aan sheegayna wayujiiru calayhim aqsaahum lafdu abi daawud waxaa wayujiiru calayhim aqsaahum lafdiga wayaruddu calayhim aqsaahum waxaa soo saaray alimaamu axmed fii musnadihi alxadiid alraabic walkhamsuun xadiidka afar ee kontonaad عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أووغس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن رواه أبو داود والنسائي من ت- من تطبب قفكي قف داوية أو تخترية أو تختار إسكاكاديكا ولم يعلم منه أو أن لغو أقون طب عافمات dembiga waxba kama yaqaan fa huwa midkaasi takhtarnimada sheegtay daaminun waa mid daamina wuxuu dhibaataahu geysto asaa damaano qaadaya qofkaasi hadduu dhinto xataa asaa mas-uulka ah hadday xibnihiisa qaybo ka mida uu waayo asigaa mas-uulka ah waa daamin maxaa yeelay wuxuusan lahayn uu sheegtay wuxuusan ehel u ahayn ayuu sheegtay waa xadgudbay waa khaa'in waana khiyaanay qofkaas uu leeyahay waa daaweynaya zamankaana aaday u badan yihiin dadka caafimaadka sheegtay aqoonta aanu lahayn waxaa laga yaabaa afar xaboo ingiriis uu soo baranayaa daawooyinka magacyadooda uu kala baranayaa dhexdu inta soo dhuuqsado xafiis fariisana wuxuu leeyahay takhtaran ah ha la yimaado markaasuu dadka laynaya daawuu ku baabi'inaya waa qaatil kii u yimaada oo warqadu u buuxinaya wuxuu leeyahay intaasoo cudurraha ku haya iska daawey waxaan laga yaabaa qofka waxaa yaba inaysan jirin ama cudurkuu sheegaya uusan haynin waxay culimmadu qaacido guud ka bixiyeen sinco walba farsamo walba ee uu qofku dhex galo asoon ehel u ahayn wixii dhibaataahi ka yimaada asaa mas-uuliyaddeeda qaadaya waa daamin asaa mas-uuliyaddeeda qaadaya waxaa la mid ah een, farsamo yaqaanada maalan qofkii yidhahda anigu dhismaan aqaan oo injineer dhismaan ahay ee inta guri dhisa asoon ehel u ahayn dhismo gurigaasi dad ay ku leedaan ama uu ku soo dumo fa huwa daaminun asigaa damaano qaadaya cid alle cidday wax ku gaaraa mas-uuliyaddeedaasay saarantaa lacagta uu qofka ka qaadana waxaa waajiba inuu ku celiyo waa laga qaadaya wuxuu ka qaadana waa in laga qaado wixii dhibaato ahay ka yimaada mas-uuliyaddeedana asiga uu dusha saarto waxaadan marka ehel u ahayn ha gelin isla xadiidka mafhuumkiisa waxa waaye hadduu qofkii wixii aqoon u leeyahay laakiin ay dhacdo maalan markuu wax daaweeyo kadib inay wax dhacaan ama wax isbedelaan ilan caafimaadku waa aqoon aqoontana mararka qaar qofka waxba ka hoos baxaya waxaa suuragala daawadii qofkan uu siiyey inuu qofkan ilaahayba sabab uga dhigo inuu dhinto ama uu dhaawacmo ama jirhkiisu wax soo gaaraan daamin miya xadiidka mafhuumkiisa daamin ma ah qofkan qaliinu maalan u baahan yahay takhtarkii ehel buu u yahay inuu wax qalo aqoonteedii buu leeyahay waa qalay waa dhintay waa dhacdaa in badan daamin ma aha maxaa yeelay xirfaddan aqoon u lahaa qadar rabbi unbaa dhacday qofkan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ugu talagalay inuu wakhtigaasi ku dhinto laakiin asiga damaanada iyo mas-uuliyada u qaadaya ma jirto inta badanna takhaatiirtu waa ka taxadaraano qofka eheladiisa laga saxiixaa waxaa laga saxiixa haddii qallin la sameeyo in hadhowta uusan mas-uul ka noqonin wixii imaanaya saxiixa la yidhahdo markii qallimo la galayo inta badan way sameeyaan si hadhowta isqabsi uusan u imaan illa qofka suuragal inuu noolaaday inuu dhinto nolosha ilaaha haya takhtarkan wuxuu sameynaya waa sabab waa uun dadaalaya laakiin waxaa shardi inuu macrifo iyo aqoon leeyahay hadduusan aqoon u lahayn waa mufarid waa nin tafriid iyo gaabin sameeyey wuxuusan aqoon u lahayn lugaha la galay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeedna asigaa laga rabaa رواه أبو داود والنسائي حديث كان علماء قار واي ضعيفين لفظ جيسة لكن قاعدة حديث كوا قاعدة معمولة علماء واي عمل فلان قفكي انحرفض أما وحو سنقون ولا هين فلها لقلة وحي دباته كيما أسا ضمانة قاضية محايا وتفريض أي ليمد هذا تفريض ليمد أنا مسؤول ساكا أو كيما الحديث الخامس والخمسون حديث كنتون يشناد عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود حدود دفعية علي حدود عن المسلمين مسلمين حدود كعلية ما استطعتم انت أودان فإن كان له مخرج هدو ليه ميل أو كبحه فخلوا سبيله ودديس كالليحبة فإن الإمام إمامكم أن يخطئ في العفو عفنت إنه كقفه أي خير وخير بدل من أن يخطئ إنه قفه في العقوبة عقوبة إنه كقفه رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا حديث مرفوعا وضعيف لكن موقوفات عن الصحابة رضوان الله عليهم وإجرا وأنا كسويهم لكن مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف حديث كان قاعدة عند الفقهاء درء الحدود بالشبهات منظومدي قواعد هذا يعني أخرين إننا وكسو مرني قبل رمضان إدراء الحدود عن, عن المسلمين ما استطعتم وحل وعلنا إلى كوام حي وبالشبهات حديث كان معنيه سوحة مركي لصوكوبه مركي حدود اللي أوغيو أو قف مسلمة أو حد كل عي من حدود الله لا ربا إن حد كشرعي لغو أوغو haddaanan bayino iyo daliil aan caddayn waadixa aysan jirin ixtimaalna uu suuragal yahay ixtimaal waa la fahmaa umaleynaa inay ixtimaasho qofkan siduu u sheegayo ama uu qiranayo xataa hadduu qirto siduu u qiranayo wax ka duwan inay jiri karaan ama sida loo fahmayo aysan ahayn waa in loo raadiyo shubha ama qiil xadkaas looga celin karo waxaa tusaale u ah ninkii saxaabiga ahaa ee nebiga u yimi sala allahu caleyh wasalam ey rasuulka ilaahay waa zinaystay waa zinaystay buu yidhi ee xadkii hallayga oogo qofkii zaanigaa xadkiisa nebiga calayhi salatu slam wuxuu yidhahda lacallaka qabalt waxaa laga yaabaa bur inaad dhunkootay zinada ma waxaa ka wadaa gabadha inaad dhunkootay miyaa ka wadaa markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi lacallaka qamasta inaad qarjuufatay miya ayaa laga yaabaa oo saa aa ula jeedo markaasuu yidhi maya waa zinaystay buu rasuulka ilaahay waa ku adkaystay nabiga calayhi salatu slam dadkiisa ha loo yeero yidhi eheladiisa weydiiye wuxuu yidhi caqligiisa ka warrama ninkan ama waalan yahay oo caqliga imaanka looga jiraa waxay yidhahdeen maya ninkan waa caafimaad qabaa wax dhibaataana ma qabo markaa kadib uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in xadka laga oogo waxaa ka horeeyo dhan uu nebigu weydiinayo waa maxay wuxuu u weydiinayaa hadday shubha jirto in shubhadaas xadka looga celiyo waxaa laga yaabaa asagoo zino rasmiya ku dhicin inuu ula jeedo naag iga ajnabiyad ahaan dhunkoode waa ixtimaal soo maaha ixtimaalkaasaa jiri kara waxaa muxtamal ah in caqliga looga jiro oo qofkaasi waalan yahay maaha inaad kula degdegto inaad tidhahdo xadkii sharcigaa baa laga oogayaa waa in la hubiyo la fiiriyo qofkan waxa uu shee- sheegayo ama waxa lagu sheegayo wax sugan ma yihiin oo waadix haddaysan waadix ahayn idra'u lxuduuda bishubahaat xuduudda ha lagu celiyo shubahaadka macnaha yaa xukunka lagula degdegin xadiidka aakhirkiisa waxaa ku jirtay imaamka ama qaadiga ama xaakimka imaamka hadda halkan la sheegay inta waa soo gelayaane inuu ku gafo cafinta ayaa waxay uga khayr badan tahay inuu ku gafo ciqaabta maxaa laga wadaa inuu xadkii oogo xadka oogiddiisa soo ciqaab ma ah asoon shubahaadkii meeshii la tixgelin inuu xadkii oogo oo dad ciqaabo kadibna ay soo baxdo ciqaabtaas uu ciqaabay in qalad ku jiray waxay ka weyn tahay inuu cafintii ku gafo oo inta shubha u raadiyo xadkii laga oogi lahaa uu ka daayo haddii markuu xadka laga oogi lahaa ka daayo kadib ay soo baxdo deyntaas inay qalad tahay labada midee sahlan wa- cafinta inuu ku qaldamo ayaa waxay ka sahlan tahay inuu ciqaab ku qaldamo sababtu waa maxay asalka qof dadka muslimiinta ah dhiigooda iyo cirdigooda iyo maalkooda waa xaaraam waay asalaad ku taagan tahay qofka muslimka ah inaad tidhaahdo waa dilayaa waa rajminayaa xadow ku dhacay ma asala mase asalka dhiiggiisa inuu xaaraam yaha waay asalka waa dhiiggii xaaraam waay asalkaas waxa looga bixi karaa wax waadixa oo cad oo qofkaan lagu xad- xadka looga oogi karo hadduu khamro cabay khamrada waa lagu karbaashaa soo maa asalka waxa waaye inaadan ku xadgudbin qofka muslimka ah hadday caddaato inuu khamradii cabay wax shubhaa oo ka dafcinayana aysan jirin markaa kadib aa xadka laga oogaya maadaama markaa cirdiga iyo sharafta iyo maalka iyo dhiigga qofka muslimka asal ahaan uu xaaraam yahay asalkaasaad ku taagnaanaysaa ilaa bibayinatin waadixa ilaa xujo waadixa oo cad oo asalkaas uga guuraysid mooyaane marka inaad ku gafto wax asalkoodii xaaraam yihiin waxaa ka fiican inaad ku gafto wax asalkoodii ay fiicnaayeen ama ay bannaanaayeen wax asalkooda bannaan waa maxay waa cafwiga cafwiga asalkiisu waa bannaan yahay calaa kulli xadiidkan sanad ahaan waa daciif ila nabiy sala allahu alay salam laakiin aathaar can saxaaba ayaa jirto saxaabada ka sugan culummaduna way ku dhaqmeen waxayna ka mid tahay min alqawaacid alfiqhiya daru lxuduudi bishubahaat قال رحمه الله الحديث السادس والخمسون حديث كنتون اللحاد عن علي رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية طاعة مجرته معصية دحدة معصية عندنا لو أدعي معي إنما الطاعة طاعة وحاوية في المعروف وناك وناك الله اسكو أطيعها ee macsiyo iyo dembi la iskuma adeeco xadiidkaana qaacido caama waa laa taacata fii macsiya cid aad ka yeelaysa ma lahan ilaahay caasi qof inaad ka yeesho sax maaha qofkaasi ha noqdo waalidkaa ha ahaado macallinkaaga ciduu doona ha ahaado laa taacata fii macsiya taacadu xaggee ku sugan tahay inama taacatu waa fi lmacruuf waa wanaaga wixii wanaaga ayaa qofka lagu adeecaya waxaan xaaraam ahayn waxaan munkar iyo macsiyo ahayn waa ku adeeci kartaa laakiin hadday meesha timaado ilaahay caasi oo aniga iyo adeec waxaa la leeyahay maya maxaa yeelay xaqullahi caza wajal waa acdamu alxuquuq xuquuqda waxaa ugu weyn xaqa ilaahay xaqa weyn ma jiro cid walboo ku tiraahdo marka xaqa ilaahay ka tanaasul ee keyga qaado waxaad leedahay maya inama taacatu fi lmacruuf ku adeeci maysa mana ka yeelaysa في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحو در سرية عيدا ودر نبو أمير وغرق صحابة دي كميدة وحو رنك هلا أطيعو ننكي وحو كحناقي رقي وكحناقي لسعودي وحو يرى قرية صوغورة قرية صوغورة وحو يرى دب هلا شدو دبقي الشدين مركي الشدين كدب وحو يري رسولك صايدين مفر إنا أي أطيعدان مركا سيدادين ها wuxuu yidhi dabka hala galo ku daata dabka arrintii waa la yaabeen dhanna hadda daacadii rasuulka iyo dardaarankii rasuulka oo ninkaa hala adeecaa way haystaan jaanib kalena naar ha la galo ha la isciqaabo oo dab ha lagu guubto waa arrin culus qaar ahamiyey qaarna way ka hakadeen calaa kullin maysan gelin dabka ninkii saxaabiga ahaa ee arrintaa farane marka waa caraysnaa caradu markay ka degtay arrintii wuu iska dhaafay nabigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markii lasoo noqday wuxuu uhi nebigu alay slat slaam hadday adeeci lahaayeen oo ay yeeli lahaayeen weligood kamaysan baxeen buu yidhi innama aacatu fi lmacruuf aacadu macruufkee wanaagga waaye buu yidhi ma aha in lagu adeecaya ha laysgubo oo dab ha la galo sax ma ah innama aacatu fi lmacruuf marka cid walba oo la adeecayo waa inaad ka fiiriso waxaa ku adeecaysid ma wax daacada ilaahay ku jirto mase waa macsiya hadduu dembi ku amro ka yeeli maysid متفق عليه الحديث السابع والخمسون حديث كنتونية الضباط عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال وحي إرادين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم هدو حاكمك حكمه نسخة ونسخة وريرسان وين aw nuskadii ragga kale haysteen idaa xakama alxaakimu muxuu daba dhigay nuskadan alxabasha xadiid kale uu ku daba qabtay marka nuskadan nuska la ictimaadi kara ma aha wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam idaa xakama alxaakimu fajtahada waasaaba falahu ajraan xadiidku waa xadiidkaas hadduu xaakimka xukumo fajtahada uu dadaalo وأصاب أو أصيب حقا فله أجران لبا أجر أيو حاكم كاللية وإذا حكم هذو حكمه فاجتهد أو دلاله فأخطأ أو قفه فله أجر واحد هل أجر أيو ليه متفق عليه حديث عمر عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما نبي عليه الصلاة والسلام حليه إذا حكم الحاكم الحاكم القاضي ومتك وادتك كالحكومية hadduu xukumo hadduu xukumo maxaa loola jeedaa ay idaa araada an yaxkuma we hadduu rabo inuu wax kala xukumo fajtahada uu dadaalo wa asaaba uu asiibo ay wa asaaba alxaqa xaqa asiibo falahu ajraani laba ajr ayuu leeyahay hadduu xukumo ama uu doono inuu wax xukumo uu dadaalo laakiin dadaal kadib uu gafo hal ajar uu leeyahay macnaha xadiidka waxaa waaye maruu dembiile yahay ma laha caalimka mujtahidka ah ee xaakimka ah waxaa laga rabaa marka koowaad inuu ijtihaado horta marka koowaad qofkan wax xukumayo waa inuu ehel u yahay hadduusan ehel u ahayn ee xukunka iyo qadaaga uu qabto asagoonan ehel u ahayn ama ha dadaala ama yousan dadaalina aasim waaye dembiile waaye maxaa yeelay wuxuusan ehel u ahayn ayuu galay laakiin hadduu ehel u yahay ahliyadaa kadib uu dadaalo xadiidka waxaa ku jirta badluljuhdi fajtahada waa laga maarmaan ayadana maaha inuu fududaysto ee uu ku degdego inuu wax xukumo qada iyo xukun markii la joogo arrintoodu waa adagtaa dadaad wax ka xukumaysaa dadaad wax u xukumaysaa waa inaad iska ilaaliso iska ilaalintaas waxaa kow ka ah mas'aladan la rabo inaad xukunto waa inaad marka hore juhdiya dadaal aad ku bixiso aqoon kadib waa inaad juhdiya dadaal ku bixiso hadduu marka dadaalo intuu awoodi karo juhdiya markuu bixiya kadibna qadiyadii uu xukumo laba mid way xukunkaa markuu dhacayo imaa inuu sawaabkii asiibo wa imaa inuu sawaabkii gafo labada miday noqonaysaa soo maa hadduu gafo meeqo ajaruu leeyahay hadduu qaldamo hal ajaruu leeyahay oo qaladkaas uu gala mausan dembi ku yeelanaynin maya dembi ma laha maxaa yeelay intuu awoodi karo waa la yimi fattaquu llaaha ma statactum halka ajarna wuxuu ku helay juhdigiiyo dadaalka uu bixiyo ku helay marka waa maajuur hadduu gafo hadduu asiibana laba ajaruu leeyahay ajru lisaaba wa ajru lijtihaad ajirkii asiibiddaa uu xaqa asiibay iyo ajarkii dadaalka uu bixiyey labada ajar uu yeelanaya marka maruu dembiile yahay xaakimkaas iyo qaadigaasi ma jirto waxaa xadiidkan uu daliil u yahay ama uu raddi ku yahay fuqahada qaarkood dhahaya kullu mujtahidin musiib qola qaacidadaa dejiyeen fuqahada ka mida waxay yidhaahdeen mujtahid walba waa musiib mujtahid walba waa musiib qaacido saxa ma aha mujtahid walba musiib ma aha mujtahid walbana mukhti ma aha mujtahidku musiibna waa noqon karaa oo xaqii waa asiibi karaa waana gefi karaa laakiin mujtahid walba dembiilo ma aha hadduu dadaalo juhdi uu bixiyo ahliye uu leeyahay ama ha gafa ama ha asiibe dembiilo ma aha khata'a uu galay hadduu qalad xukumo ilaaha u cafinaya subxaanahu wa tacaala waa makfuurun lah khata'aas waa loo dhaafay ijtihaadki iyo dadaalkuu bixiyana ilaahay subxaana wa tacaala ajar uu ku siinaya alqadaa xukunkiisu waa fardu kifaaya yacni in la helo dad qudaada oo dadka xuquuqda ay leeyihiin kala siiya ee khusuumada iyo dooda ka dhex jirtaahe kala xukuma in la helo waa waajib waa fardu kifaaya waa fardu kifaaya macnaheedu waa maxay haddii la waayo muslimiinta dhammaantood maxay noqonayaan dad dembiilayaala kulligood aasimiin waa haddii la waayo haddii laakiin la helo qudaad u istaagta inay wax kala xukumaan ehelna u ah fardu kifaayo waayo inta kale waa ka dhacayaa waajibkii wuxuu uga dhacayaa inta u istaagtay sababtood marka xadiidka wuxuu daliil u yahay ama uu tusinayaa fadiilatu alxaakim alcaadil xaakimka caadilka ah ee mujtahidka ah fadliga uu leeyahay maxaa yeele mar walba waa musiib waxaan ka wadaa mar walba waa ma'juur mar walba waa ma'juur mar walba ajar uu leeyahay ama ha gafo ama ha asiibo متفق عليه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين